iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka tesalonika salaan iyo mahadnaqid waxaannu warqaddan u qoraynaa dadka tesalonika kiniisaddooda oo ku jirta ilaaha aabbaha ah iyo rabbi ciise masiix nimco ha idinla jirto iyo nabadu had iyo goorba ilaah baannu idinku mahadnaqnaa kulligiin annagoo baryadayada idinku xusuusanayna waxaannu joogsila'aan ilaaheenna oo ah aabbaheenna hortiis ku xusuusannaa shuqulka rumaysadkiinna iyo hawsha jaceylkiinna iyo dulqaadashada rajadiinna ee ku jira rabbigeenna ciise masiix annagu waannu ognahay walaalaha ilaah jecel yahayow in ilaah idin doortay waayo injiilka yagu idinkuma imaan hadal oo keliya laakiinse wuxuu kaloo idinku yimid xoog iyo ruuxa quduuska ah iyo hubaal badan waad garanaysaan caynkaannu dhexdiinna ku ahayn idinka aawadiin oo waxaad noqoteen kuwa ku dayda annaga iyo rabbigaba idinkoo hadalka ku helay dhib badan iyo farxadda ruuxa quduuska ah sidaas daraaddeed masaal baad u noqoteen kuwa rumaystay oo makedoniya iyo aqaaya jooga oo dhan waayo hadalkii rabbiga idinka dhawaaqay mana aha makedoniya iyo aqaaya dhexdooda oo keliya laakiinse rumaysadkiinna xagga ilaah wuxuu gaadhay meel kasta oo sidaas daraaddeed uma aannu baahanin inaannu wax nidhaahno waayo iyaguba waxay ka warramaan wax nagu saabsan oo ah sidaannu idinku soo galnay iyo sidaad sanamyadii ugu jeesateen oo ilaah ugu soo jeesateen inaad u adeegtaan ilaaha nool oo runta ah oo aad samada ka sugtaan wiilkiisa oo kuwii dhintay ka soo sara kiciyey oo ah ciisaha inaga samata bixinaya carrada imaanaysa iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee tesalonika bawlos wuxuu daafacay shuqulkii loo soo diray waayo walaalayaalow waxaad og tihiin imaatinkayagii aannu idin nimid inuusan noqon mid aan waxtar lahayn laakiinse annagoo awil aad ugu xanuunsannay oo laynagu ceebeeyey filiboy sidaad og tihiin waxaannu ku dhiirannaannay ilaaheenna inaannu injiilka ilaah idiin sheegno annagoo dhib badan ku jirna waayo waanadayadu kama imaan qalad ama wasaq ama khiyaano laakiinse siduu ilaah noogu bogay inuu nagu ammaaneeyo injiilka sidaasaannu u hadalnaa mana aha inaannu dadka ka farxinno laakiinse inaannu ka farxinno ilaaha qalbigayaga imtixaama sidaad og tihiin marnaba kuma aannu isticmaalin hadal sasabasho ah ama damacnimo qarsoon oo taas ilaah baa mara ka ah dadka xaggiisana ammaan kama aannu doon doonin ama xaggiinna ha noqoto ama xagga dadka kale in kastoo aan culaab idinku noqon kari lahayn annagoo ah rasuulladii masiixa laakiin dhexdiinna waxaannu idinku roonayn sida mid carruurteeda nuujisa ay iyaga u dhaqaalayso sidaas daraaddeed annagoo aad idin jecel ayaannu ku faraxnay inaannu wax idin siinno mana aha injiilka ilaah oo keliya laakiinse xataa naftayada maxaa yeelay waxaa noo noqoteen kuwa aan jecelnahay waayo waad xusuusan tihiin walaalayaalow sidaannu dhib iyo daal ugu shaqaynay habeen iyo maalinba inaanaan midkiinna culaysin oo waxaannu idinku wacdinnay injiilka ilaah idinkuna markhaati baad ka tihiin ilaahna wuu ka yahay sidaannu daahir iyo xaq iyo ceebla'aan kula macaamiloonnay kuwiinna rumaysan sidaad og tihiin waxaannu midkiin kastaba kula macaamiloonnay sida aabba carruurtiisa ula macaamiloodo annagoo idin waaninaynaa oo idin dhiirra gelinaynaa oo idin markhaati furaynaa inaad u socotaan si istaahisha ilaaha idinku yeedhay boqortooyadiisa iyo ammaantiisa silec oo sababtaas daraaddeed ayaannu joogsila'aan ilaah ugu mahadnaqnaa in markii aad naga hesheen hadalkii ilaah oo aad naga maqasheen aydnaan u aqbalin sidii dad hadalkiis laakiin siduu run u yahay hadalkii ilaah oo haddana idinka dhex shaqeeya kuwiinna rumaysan waayo walaalayaalow waxaad noqoteen kuwo ku dayday dadka kiniisadaha ilaah oo yuhuudiya jooga kuwaas oo ah kuwa ciise masiix maxaa yeelay idinkuna waxaad dadkiinna ka hesheen dhibtaas oo kale siday iyaguba uga heleen yuhuudda oo ah kuwii dilay rabbi ciise iyo nebiyadiiba oo annagana dibadda noo eriyey oo aan ilaah ka farxin dadka oo dhanna ka geysta ah oo waxay noo diidaan inaannu dadka aan yuhuudda ahayn la hadalno inay badbaadaan sidaasay mar walba dembiyadooda u dhammaystiraan laakiin ugu dambaysta cadhada waa ku duldegtay bawlos wuxuu doonayey inuu mar kale kiniisadda soo booqdo laakiin walaalayaalow annagoo wakhti yar lanaga kiin qaaday xagga isla joogidda ee ayan ahayn xagga qalbiga aad iyo aad baannu ugu dadaalnay inaannu wejigiinna aragno annagoo xiise weyn u qabna waayo waannu jeclaan lahayn inaannu idin nimaadno anigoo bawlos ah mar iyo lababa waan jeclaa laakiinse shayddaan baa naga hor joogsaday maxaa yeelay waa ayo rajadayada iyo farxaddayada iyo taajka faanidda oo ahaan doona rabbigeenna ciise masiix hortiisa goortuu yimaado sow idinka ma aha waa idinka faankayaga iyo farxaddayaduba iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee tesalonikaha koowaad wixii timoteyos loo soo diray sidaas daraaddeed markii aannu ishinkari weynay waynala wanaagsanayd inaannu keli ahaantayo ateenay ku hadhno oo waxaannu idiin soo dirnay walaalkayo timoteyos oo ah mididiinka ilaah xagga injiilka masiixa inuu idin xoogeeyo oo idin dhiirro geliyo xagga rumaysadkiinna inaan dhibaatooyinkani ninna dhaqdhaqaajin waayo idinka qudhiinnuba waad ogsoon tihiin in tan lanoo doortay waayo markii aannu idinla joognay horaannu idinku sii sheegnay inaannu dhibaatoonayno waana sida ay noqotay idinkuna waad og tihiin sababtaas daraaddeed markii aan ishinkari waayey waxaan idinku soo cid diray inaan rumaysadkiinna ogaado waaba intaasoo kii wax jirrabi jiray idin jarribay oo hawshayadii wax aan waxtar lahayn noqotaye laakiinse haatan markii timoteyos nooga kin yimid wuxuu noo keenay warka wanaagsan oo ku saabsan rumaysadkiinna iyo jacaylkiinna iyo inaad kol kasta si wanaagsan noo xusuusataan idinkoo xiise u qaba inaad na aragtaan sida aannu annaguba xiise ugu qabno inaannu idin aragno sababtaas daraaddeed walaalayaalow dhibkayagii iyo qaxarkayagii oo dhan waannu kaga qalbiqabownay xaggiinna rumaysadkiinna aawadiis maxaa yeelay haatan annagu waa nool nahay haddaad xagga rabbiga ku xoogaysataan waayo mahad intee la'eg baannu ilaah ugu naqi karnaa idinka aawadiin iyo farxaddii oo dhan oo aannu ku faraxnay ilaahayaga hortiisa idinka aawadiin habeen iyo maalinba aad iyo aad baannu ilaah u baryaynaa inaannu wejigeenna aragno oo aannu dhammaystirno waxa ka dhiman rumaysadkiinna haddaba ilaaha ah aabbaheenna iyo rabbigeenna ciise qudhiisu jidhkayaga xaggiinna ha ku soo toosiyeen rabbigu ha idin kordhiyo oo ha idin badiyo jacaylka midkiinba midka kale u qabo iyo dadka kale oo dhanba sida aan annaguba idin jecelnahay inuu xoogeeyo qalbiyadiinna iyagoo aan cayb lahayn oo quduusnimo ku jira ilaaheenna oo ah aabbaheenna hortiisa goortii rabbigeenna ciise la yimaado quduusiintiisa oo dhan iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee tesalonikaha koowaad waano ugu dambaysta walaalayaalow waxaannu idinku baryaynaa oo idinku waaninaynaa rabbi ciise sidaad nooga hesheen sidii waajibka idinku ahayd inaad u socotaan oo ilaah ugu farxisaan in sidaad ku socotaan aad si ka badan u socotaan waayo amarradii aan rabbi ciise idinku siinay waad og tihiin maxaa yeelay doonista ilaah waxa weeyaan inaad quduus ahaataan oo aad sina ka fogaataan in midkiin kastaaba garto siduu weelkiisa ugu hayn lahaa quduusnaan iyo maamuus mana aha inuu hamada damaca xaaraanta ah ku socdo sida dadka aan ilaah aqoonin inaan ninna xadgudbin oo walaalkiis xaalkan ku xumayn maxaa yeelay rabbigu waa mid ka aarguda waxyaalahan oo dhan sidaannu mar hore idinku dignay oo idinku sii sheegnay waayo ilaah wasaqnimo inooguma yeedhin laakiinse wuxuu inoogu yeedhay quduusnaan sidaas daraaddeed kii diidaa dad ma diido wuxuuse diidaa ilaaha idin siiya ruuxiisa quduuska ah laakiinse xagga jacaylka walaalaha loo qabo uma aad baahnidiin in wax laydin soo qoro maxaa yeelay idinka qudhiinnaba ilaah baa idin baray in midkiinba midka kale jeclaado waayo sidaasaad jeceshihiin kulli walaalaha jooga makedoniya oo dhan laakiin waxaannu idinku waaninaynaa walaalayaalow inaad intaas aad uga sii badisaan oo aad u dadaashaan inaad nabdoonaataan oo aad dantiinna ku joogtaan oo aad gacmihiinna ku shaqaysaan sidaannu idinkugu amarnay inaad sida idin eg ugu socotaan xagga kuwa dibadda jooga oo aydnaan waxba u baahnaan imaatinka rabbiga laakiin walaalayaalow dooni mayno inaad jaahil ka ahaataan waxa ku saabsan kuwii dhintay ee waxaannu doonaynaa inaydnaan calool xumaan sida kuwa kale oo aan rajo lahayn waayo haddaynu rumaysannahay in ciise dhintay oo haddana soo saro kacay dee sidaas oo kalaa kuwii ciise rumaysnaa oo dhintay ilaah la keeni doonaa isaga waayo tan waxaannu idinku leennahay hadalka rabbiga in kuweenna nool oo hadha ilaa imaatinka rabbiga sinaba uguma hormari doonno kuwii dhintay maxaa yeelay rabbiga qudhiisu samadow kala soo degi doonaa qaylo iyo codka malaa'igta sare iyo buunka ilaah kolkaasay kuwii masiixa rumaysnaa oo dhintay horta soo kici doonaan dabadeedna kuweenna nool oo hadha ayaa iyaga kor loola qaadi doonaa daruuraha dhexdooda inaynu rabbigu hawada kula kulanno oo sidaasaynu rabbiga weligaen ula joogi doonnaa sidaas daraaddeed hadalladan midkiinba midka kale ha ugu qalbi qaboojiyo iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee tesalonikaaha koowaad walaalayaalow uma baahnidiin in laydiin soo qoro wax ku saabsan wakhtiyada iyo xilliyada waayo idinka qudhiinniba qumaati baad u garanaysaan inay maalinta rabbigu u imaanayso sida tuug habeen u yimaado markay leeyihiin waa nabad iyo salaamad kolkaasaa filasho la'aan halaaggu u qaban doonaa sida fooshu naag uur leh u qabato iyaguna sinaba ugama baxsan doonaan laakiinse idinku walaalayaalow gudcur kuma jirtaan in maalintaasu sida tuug idin qabato waayo kulligiin waxaad tihiin carruurta nuurka iyo carruurta maalinnimada innagu ma nihin kuwa habeennimada iyo gudcurka sidaas daraaddeed yaynaan seexan sida kuwa kale yeelaan laakiinse aan soo jeedno oo aan feejignaanno waayo kuwa seexdaa habeenkay seexdaan kuwa sakhraamana habeenkay sakhraamaan laakiin innagoo kuwa maalinta ah aan feejignaanno oo gashanno hubka laabta oo rumaysadka iyo jacaylka ah iyo koofiyadda rajada badbaadada ah waayo ilaah inooma uu dooran cadhada laakiinse wuxuu inoo doortay inaynu ku badbaadno rabbigeenna ciise masiix kan inoo dhintay inaynu la wada noolaanno isaga haddaynu nool nahay iyo haddaynu dhimannoba sidaas daraaddeed midkiinba midka kale ha dhiirro geliyo oo ha dhiso sidaad yeelaysaan oo kale waanada iyo dhammaadka laakiinse waxaannu idinka baryaynaa walaalayaalow inaad maamuustaan kuwa idinku dhexowshooda oo xagga rabbiga idinkaga sarreeya oo idinla taliya oo aad iyaga aad iyo aad jacayl ugu darajaysaan shuqulkooda aawadiis nabad ku wada jooga oo waannu idin waaninaynaa walaalayaalow kuwa si aan hagaagsanayn u socda la taliya oo kuwa qalbi jabay dhiirrogeliya oo kuwa itaalka yar garab siiya oo dadka oo dhanna u dulqaata iska jira inaan midkiinna midka kale shar shar uga celin laakiinse kol kasta wax wanaagsan ha ugu dadaalo oo dadka oo dhanna ha ugu dadaalo had iyo goorba farxa joogsila'aanna tukada wax walbana mahadka naqa waayo taasu waxay idin tahay doonista ilaah xagga ciise masiix ruuxa ha deminina wax sii sheegiddana ha quursanina wax walba tijaabiya waxa fiicanna xajiya wax kasta oo shar u egna ka fogaada ilaaha nabadda qudhiisu quduus ha idinka wada dhigo oo ruuxiinna iyo naftiinna iyo jidhkiinna dhammaan ha la wada ilaaliyo iyagoo ceebla markii rabbigeenna ciise masiix yimaado kan idin yeedhaa waa aamin wuuna samayn doonaa walaalayaalow noo soo duceeya walaalaha oo dhanna dhunkasho quduus ah ku salaama rabbigaan idinku dhaarinayaaye warqaddan ha loo aqhriyo walaalaha oo dhan nimcada rabbigeenna ciise masiix ha idinla jirto